soo dhowaada qaybtii labaad ee barnaamijkeena oo aan ku eegayno maanta dhanka dhallinyarada iyo isdhexgalkooda gaar ahaan isboortiga xiisadaha siyaasadeed ee somalilan iyo puntland oo xudun ay u tahay dhulka lagu muransan yahay ayaa caqabad ku noqday dhanka isboortiga islamarkaana ay u muuqataa in la siyaasadeeyey maxamed cabdirasaaq salaad waa laacib hore oo dhanka isboortiga ah wuxuuna labadakunsieedii horaanteedii uu istaagay inuu hormariyo isboortiga gobolka sool si uu u diyaariyo da'yarta xiisasa isboortiga ama ku taamaya inay ka mid noqdaan kooxaha ciyaartooy ee gobolka sool barnaamijkan horta waxaan ku bilaabay anigoo ciyaara oo ka tirsan kooxda gobolka sool laba kun iyo sideedii intii ka horreysay waxaan ka ciyaari jiray gobolka bari kadib waxaa ii muuqatay daldaloolo fara badan oo xagga dhalinyarada isboortiga oo ay uga baahan yihiin horumarin hadday noqon lahayd xagga maxaa layirahdaa diyaarintooda ciyaartooy ahaan iyo hadday noqon lahayd xag maxaa layirahday qalabba taasaa igu dhalisay marka inaan bilaabo horumarintooda iyo inaan ka caawiyo wax walba ay u baahan yihiin laba kun sideedii wixii ka dambeeyey maxamed waxaa in badan caqabad ku noqotay inuu kala saaro siyaasadda dhinacyada isfiirsanaya iyo yoolkiisa ahaa inuu hormariyo dhalinta isboortiga ee gobolka sool waxaa kamid runtii laba kun sideedii xilligaas waxay ahayd xilligii ugu horeysay gobolka sool maxaa layirahdaa maamulkiisa uu la wareegay maxaa layirahdaa somaliland ay la wareegtay maxaa layirahdaa gobolkiiyo tartamo fara badan inuu ka qayb gala raba sida inuu yimaado garow oo kale inuu tago boosaas oo kale ciyaaro lagu qabanayo inuu ka qayb galo kadib waxay way ugu adkaatay runtii ciyaartooydii inaan isla helhelo oo mar walba si official aan u wada helo way igu adkaatay caqabad badan baan kala kulmay caqabadii ugu weyneyd oo igu darneyd waxaan la kulmay koobkii gobolada soomaaliya ee lagu martigelinayay garoowe maxaa la yidhahday waxaa ii suurtageli weyday labaatankii ciyaartooy ee laga rabay liiska inaan hal mar wada helo oo aan hal mar wada diyaariyay sababtoo ah janis ay ku yimaadaan garoowe baa waxay ku noqotay ciriiri sababtoo ah arrin waxay noqotay xoogaa dhinac kale marka laga siyaasadaysan iyadoo isboortigu uusan iyo fankuba sidiisaba uusan siyaasadda ka madax bannaan yahay misna dee waxay noqotay arrin siyaasadaysan oo ciyaartooydii waa ii suurtageli weyday inaan wada helo alxaasil arrintaasna waxay sii dhalisay oo ay sabab u noqotay gobolka sool oo ahaa gobolada isboortiga ugu horeeya puntland iyo maxaa layihahday waqooyiga soomaaliyaba in uu hoos u dhaco isboortigiisii oo group stageka aan ku harno bay sabab u noqotay dadaalkii awooday in aad kooxdii isku keentid oo ay abaabulnaadaan oo isku xirnaadaan taa caqabad caynka ay kugu noqotay runtii way iska adag tahay oo maxaa layihahday ciyaartooydu sidoodaba inta adigu aa wax u sheegayso in ka badan iyagaa go-aan qaata dadka markay leelyihiinna waa soo wada marnayoo waxawaaye way jecel yihiin inay kubadda ciyaaraan ay aada u jecel yihiin marka waxay noqonaysaa haddii isagoo aad ku talagashay inuu ku raaco tartan maxaa layihahday burco lagu qabanayay wuxuu jeclaysanaa isaga inuu aado garow waa inaa marka garow inuu aado adoo garow rabi inaad keento oo tartan garow inaad kala qayb gasho wuxuu jeclaysanaa inuu kasoo ciyaaro buu hodle marka way way adag tahay dhibaatooyin badan baa kala kulmaysaa sababtoo ah labaatan ciyaartooy isku wada ra'yi maaha waxaa laga yaabaa in shan ama lix ay go-aan kale oo gooniya ay qabaan oo maxaa layirahda ay rabaan inay meel kale ka ciyaaraan adigana ay talada kuugu jiraan marka haddii iyaga go-aankoodii taladaadii uu kala duwanaado wixii adi aawaday boqolkiiba konton baa saa kulmay boqolkiiba konton unbaa ku hirgeday waxaa muuqata in dhallinyarada ay isku dayiyaan in aysan dhag jalaq u siinin maamulada dhanka siyaasadda isku haya waxaana maxamed ugu warramay magaalada garowe xilli ay ciyaar saaxiibtinimo dhex maraysay nugaal iyo kooxdii sasool oo ka timid magaalada lascaanood maxaa ciyaar saaxiibtinimo oo loo qabtay koox ka tirsan garowe iyo koox gobolka sool ka tirsan baan kasoo qayb qaatay oo aan maxaa layirahday aan soo kooxda soo maxaa layirahda soo manage gareeyey soo maamulay lascaanood bay ka socdeen nasiib wanaag kooxdii garow waa guusha ku raacday iyadoo nalooga badiyey gool kulaad ciyaartu eber eber bay ku dhamaatay gool kulaadkiiba waxaa nalooga badiyey afar iyo labo ciyaar fiican baan soo bandhignay marka mar walba qorshahayga waa ku jiraa isu keenida dhalinyarada waxay doonto ha igu qaadato qiimo walba hadduu ku baxay inaan isu keeno iyagu aysan iga kala baxsan ciddii kale kala baxsanaysa kala baxsatay laakiin dhalinta isboortiga inaysan iga kala baxsan mar walba qorshahayga waa ku jirtaa maamulada isku haya dhulka lagu muransan xambaarsan yahay ayaa mid kasta waxa uu doonayaa in dhankiisa aysan ka bixin gacantiisa isboortiga fanka iyo odayaasha dhaqanka maadaama gobolka sool intiisa badan gacan kuhayntiisa somalilan uu ka tirsan yahay marka somalilan dhexdeeda aan ka ciyaarayno ama tartanada somalilan aan ka qaybgelayno waa its okay wax dhibaato ah male sababtoo ah waa maamulkii iyo iyo wax iska dhex tirsan laakiin haddii gobolka sool marka uu ka qaybgelayo ciyaaraha puntland oo kale ama soomaaliya marka ciyaar lagu qabanayo dee waa kolley way isdiidaysaa oo problem baa ka imaanaya ciyaartooydii si xora iyagoo maxaa yidhahdaa u diyaargaroobay markiiba ma imaan karaan inkastoo ay yimaadaan iyadoo la og yahay oo maxaa yidhahdaa breshar badan aan la saarin oo breshar badan oo in lawada joojiyo aan lagu tashan oo in la joojiyo qasab lagu joojiyo laakiin si officiala marnaba yani uma soo diyaargaroobi karaan sida gobolada kale ay ugu diyaargaroobaan maxaa yidhahdaa magaalooyinkooda iyo markay u socdaan tartan iyagu haddii ay soo aadayaan garoobi kuma diyaargaroobi karaan xaggooda aad buu u mahadsan yahay maxamed cabdirasaaq salaad qabiir dhanka isboortiga wuxuuna marti inoogu ahaa qaybtii labaad ee barnaamijkeena toddobaadkan